bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin sababu bicthati nuux calayhi salaam darsigii hore aan u ballan qaadnay in aan aan bilowno waxa weeyaan inaan uga hadla sababta ilaahay uu nuux soo bixiyey maxay tahay iyadoo aanu ognahay aadam iyo nuux aalaafi saniin ay u dhexeeyeen oo intaasna diintii nabiyulaahi aadam lagu dhaqmeeyey maxaa keenay in nuux lasoo bixiyo rasuul loo soo diro marka hore waxaan ognahay ilaahay sunnadiisa waxay ku socotaa adduunyadan in bani aadamka sidii xoolihii uusan u dhaqmin ee hadaf loo abuuray hadafkaas haddii uu khalal ku yimaado in ilaahay subxaana wa tacaala rasuul soo dirayo macnaha waa maxay ilaahay in la caabudo hadday dadka ka jeestaan ilaahay inay caabudaan oo sanam iyo gaalnimo iyo jahli ay ku noolaadaan ilaahay rasuul inuu soo diro waa walidaalika reer bani israa'iil yaa ilaahay subxaana wa tacaala waa dadka ugu madax kakanay bay ahaayeen kaana tasuusuhum alanbiyaa kulamaa halaka nabiyun bacathahu nabiyan yaa la yiri markuu nebi ka dhintaba mid baa la keeni jiray bal waxaan arkaynay ambiyo badan oo hal mar isla nool oo hal qoom baa layskula diraa laba iyo saddex nebi baa mar la ysla diray oo waxaanu ognaha had dirtaan nebiyullaahi ibraahim nebi buu ahaa wiilkiisa nebi buu ahaa ismaaciil isxaaq nebi buu ahaa yacquub nebi buu ahaa yuusuf nebi buu ahaa kulligoodna waa ilmo isdhalay weeyaan marka reer bani israa'iilna waaba kasii darnaayeen liannahu yacquub wixii ka dambeeya reer bani israa'iil la yidhaahda marka sunnatullaahi jarad waxa weeyaan in bani aadamka la xifdiyo hadafkiisa uusan ka dhumin in ilaahay rasuul usoo diro oo bani aadinimadii iyo hadafkoodii u tacriifiyo wa ilaa qofka haddii uusan risaalo ilaahay helin waxa weyaan xayawaanaadku qeyb ka noqonaya walidaalika ilaahay gaalada wuxuu iri ulaaika kal ancaami bal hum adal ulaaika hum lghaafiluun dadkii gaalada markuu ka hadlayay uu yihi kuwaas xoolihiay lamid yihiin bal waaba ka dhunsan yihiin baa layihi waa haafiliin weeyaan marka xusuul اlikhtilaaf bacda waxdat اlumma marka waxaan fahmnay nuux waxaa loo soo diray hadafkii asaasigaha dadka loo abuuray baa wuxuu kusoo ku wajahmay inuu maxaan ku iraahdaa dhumay oo cibaadadii iyo jidkii toosnay baa laga dhumay liannahu aadam markii ilaahay dhulka u soo dejiyey oo diinna u baray ummadaasoo dhan waxa weye calaa manhaji aadam bay ku noolaayeen liannahu siiradii aadam baa hortooda ka muuqato ilaahay siduu u abuuray siduu ilaahay u karaamayey malaaigtii loo sujuudiyey markuu ilaahay caasiyey wixii aadam ku dhacay ummadii oo dhan tatanaaqal alajyaal kulaha taasaa waxay keentay marka inay jidkii ay ku xifdisanaadaan walidaalika sida ibnu caashuur ninka layihah wuxuu iri dadka waxay ahaayeen aadam kadib ilmo oo aabba iyo hooyo keligood ka yimid oo markaa ayaga dhan waxaa weeyaan oo mutaaalifiin oo isku dhaqan ah oo isku suuro ah oo isku calaaqa ah yay wada ahaayeen marka siiradaas ay ku socdeen wax oo isbedel ah ama ayaga keeni kara inay iskhilaafaan maba jirinbo nolol kaloo la yaqiina maba jirin marka intaas markay ku dhammaadeen muddadiiyaa dheeraatay muddadii dheeraad waxay dhalisay mafaahiim badan in dadkii la yimaadeen dadkii waxay tasawurayaan iyo waxay fahmi lahaayeen ilaa marka dambena shaydaan meesha uu joogo ou dadki ku cayaarayo waxay bilaabeen markan towxiidkii khaaliska ahay inay ka wareegtaan oo ay bilaabaan cibaado oo maa anzala allahu biha min sulطaan am lahum sharacuu lahum min addiini maa lam yaأdin bihi اllah bukhaari waa wuxuu wariyey fii saxiixihi wuxuu ku wariyey can ibni cabaas fi tafsiiri qowlihi tacaala waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquutha wayacuuqa wanasraa aayaddaas tafsiirkeeda wuxuu ku wariyey ibnu cabaas inuu yidhi oo aayadda macnaheed ay tahay iyagoo isku dardaarma waxay yidhaahdeen laa tadarunnaha ka teginnaha aalihatakum ilaahyaalkiina walaa tadarunna haka tegina wadan ilaaha wadiga walaa suwaacan haka tegina ilaaha suwaaca walaa yaquuth yaquuth ilaah haka tegina wayacuuqa yacuuqna haka tegina nasran magacyaal dad saalixiin ah yay aaliha ka dhigteen ay caabudeen marka ibnu cabaas hadalkiisaa wadnaa wuxuu iri haadihi asmaau rijaalin saalixiin dad saalixiin magacyaalkooday ahaayeen oo min qowmi nuux ka mid ahaayeen falamaa halakuu markay halaagsameen awxa shayطaanu ilaa qowmihim qowmkoodaa wuxuu u waxyooday an insibuu ilaa majaalisihim yacni meeshii ay fadhi jireen waxaad suuradooda ka taaga alatii kaanuu ansaaban wasamawha wasamuuha biasmaa'ihim magacyaalkoodana ku magacaaba fa facaluu waxay yidhahdeen dadkan wan wanaagsan oo aada taqaaniin saadan u iloobin meelihii ay fadhiisan jireen suuradooda ku taaga falam tucbad xataa halaka ulaa'ika dadkaas waxay xasuusan jireen keli ah suuradooda markaa dadkii fiicfiicnaa inay yihiin wanaagay kaga daya jireen marka cilmigii markuu dhammaaday oo dadkii ayaga sidaas u sameeyey ay dhinteen ajyaalkii daba markay yimaadeen cubidat asnaamtii marka asmaadii waa la caabuday awalkii hore waxay ahayd meesha majaalisteenna iyo meelaha aan fadhina aan suuradooda ku taaganno si markaan aragno aan cibaadada ilaahay iyo wanaaggii qaban jireen aan kaga dayanno sidaasay jiilkii hore ku dhammaadeen dadkii kale yimida yiraahyna aabbayaalkeena caabudi jireen ku dayashama ahen aalihadoodii bay ahayd saasay yirahdeen marka hadalkaas ibnu cabaas uu yiri xadiid marfuuc ayaa loola dhaqmayaa liannahu waxaas oo kale waxa caqliga laga keeni kara maa wax dhacay oo ummad hore ka dhacay oo ibnu cabaas joogin kama hadli kara ilaa inuu nebiga ka maqlay mooye waxaan haddana kugu daliila ibnu cabaas keligiis maaha inuusan waxaan xadiid nebiga laga wari u yahay dad oo saxaabada ka mid ah yaa nebiga sidaas oo ka wariyeen walidaalika ninka ibnu abi xaatim la yidhaahdo kitaabkiisa tafsiirka ka alifay yaa arrinta sii faahfaahi oo asoo abi jacfar baaqir ka warinaya wuxuu iri ibliis markuu arkay mathalan wuddi oo kale ninka saalixa ahy markuu dhintay aaday ugu murgoodeen markaasuu iri haddee murugtu waxaan idinkaga fududeeyo suuradii oo wuddi ma idiin sameeyaa oo markaa ma idinkugu xiraa buuri meesha oo aad kulanka ku qabsataan suuradiisa idiima dhiga haddaad asiga waayseen suuradiisa aada waayna noo sameey bay yidhaahdeen waa u sameey markay ayaam saas ku socdeen uri haddana ma ii idmaysiin inaan gurigii nin kasta gurigiis ugu sameeya shaydaana suurata bani aadam isaga soo dhiga noo sameey bay yihaahdeen markaasuu ninkii guddigahay suuradiisii uu guri kale guri kasta ku dhejiyey markii ay wanaagii kaga daya jireen markii ay dhammaatay oo dadkii hore ay dhammaadeen kuwii ku xigay waxay yihahdeen aabbayaalkeen dadkan way caabudi jireen sidaasay yihaahdeen markaasay cibaadeys ay cibaado ay ka dhigteen ayib marka qowlkaasaa raajaxa wuxuu ka raajaxsanyeen qowlka dhahayo qowlka dhahayo nimankaa shanta oo aayadda lagu sheegay waa owlaad oo aadan baa dhalay dad saalixiin bay ahaayeen sidaas ayaa riwaayad kale oo laga wariyay laakiin sanadkeeda waxa weeyaan waa daciif sababta waxa weeyaan waxaa ku jira nin cabdullaahi ibni hurmus la yiraahdo waa daciif nabiga kama ansixin markaas walaa ibnu zubayrna kama ansixin wabitaali waxaan leenahay qowlka saxda ah waxaa weeyaan dad wan wanaagsan oo waqti dambo aadam kadib biquruun yimid ee aadam diintiisi haystay baa marka waxaa weeyaan wanaagoodii oo looga dagan lahay cibaado loo bedelay aalihaa ildow fiiri xubiga hadduu bato wuxuu isu bedelaa in ilaahay duuntiisa la caabudo walidalika ibnu kathiir wuxuu iri wabiljumlati fa nuux calayhi salaam inamaa bacathahu allahu tacaala lama cubidat ilasnaam watawaaqiit hadalkii markii lasoo duuduubo buuri ibnu kathiir ilaahay nuux wuxuu soo bixiyey markii asnaamtii la caabuday oo dawaaqiidkii iyo asnaamtii duun allahi ilaah laga dhigtay yaa ilaahay rasuul soo diray oo nuux dadkaas khaladka inuu ka celiyo ayib waxaa ilaahay saas ugu sameynay wuxuu iri washaraca annaasu fi dalaalati walkufri fabacatha allahu raxmata lilcaalamiin fakana nuux awala rasuulin bucitha ilaa ahli lardi kama yaquulu ahlu mowqif yowma alqiyaama sidaasaa marka loo keenay markii dadki ay wada dhumeen yaa ilaahay subxaanahu watacaala nuux soo bixiyey sidii loogu celiyay siiradii saxda ahayd marka intaanan qisada oo qoomkiisi asiga dhex malay aanan gaarin yaa maxaan rabnaa meesha inaan ka hadalno shamaa'ilu nuux calayh salaam nuux macnaha wanaagyaalkiisa ama sifooyinkiisa marka linuux calayh salaam shamaa'il kathiira nujmiluha fi maa yali nuux waxa weeyaan shamaa'il waxaa la yidhaahdaa waxaa weyaan siira iyo fadaa'il fiican fa nuux alabu thaani lilbashar bacda aadam aabbaha labaad weeyaan wa abulmbiyaa ambiye kastoo ilaahay soo saaray bacda aadamna asaa aabba u ahay wa awalu rusuli ilaa ahli lardi rasuulkii ardada loo soo diray kii ugu horreey buu ahay wa axadu ulilcasmi ambiyada qeybta oo sabarka dheeraad kale yuu ka mid ahaa aadam nuux waxaa lagu yaqaanaa kathiiru shukri calaa rabbihi fii aalaa'ihi nicmada ilaahay uu u nicmay ilaahay aada buu ugu shukriye marka intaas buu sifa oo waaweyn uu leeyahay sifaad badan waa leeyahay laakiin inta caamka intaas weeyaan marka intaas hadda aan si jumlo aan u sheegnay baan waxaan rabnaa inaan fasirno ama kwnu nuux عalaيh الsalaam alab الthani lilbashar bacda aadam famaxalu itifaaqi bayna اlculamaai fi ahli اlislaam inuu aadam yahay inuu nuux yahay aabbaha labaad oo bashariyadoo dhan ay ku abtirsanayso inuu yahay khilaafka ma joogo lannahu ilaahay baa wuxuu leeyahay wajacalnaa duriyatahu hum اlbaaqiin wajacalnaa duriyatahu nuux waxaan ka yeelnay duriyadiisa hum اlbaaqiin kuwa adduunyada ku jooga keli ah umamtii kale oo aadam ka farcantay wixii nuux aan gelin waa wada dhammaadeen ilaahay masiyo gooni u sii waayo inuu caruurtiisa keliya ay baaqi noqoto marka wajacalnaa duriyatahum اlbaaqiin humtaas gooni loo sheega damiir اlfasli baa la yidhaahdae yadulu cala اlxasri bimacnaa laa baaqiya min awlaadi bani aadam ilaa maa kaana min nasli nuuxa lagala jeeda ayb marka naskan qaciga ah waxay wuduux u tusinayaa in umamtii la helay bacda nuux oo dhan asiga ay ku abtirsanayso oo abtirtii kaleo dhan la baabiyey taas waxaa weya sharaf ilaahay gooni u siiyey in caruurtaadi keli ay adduunyada ku baaqi noqoto oo dadkii kale la baabi'iyo waxa weyaan miise ilaahay gooni u siiyey laakiin hal ishkaala laga yaabaa dadkii inuu ku yimaado oo waxaa laleeyahay ilaahay wuxuu iri qul naxmil fiiha min kuli zawjayn اثnayn waahlaka ilaa man sabaqa calayhi اlqowl waman aaman aayaddaas waxaa laga fahmaya daahirkeeda in dadkii markii dhuufaanti ay timid duufaanti markay timid oo dadkii la halaagay oo qowmu nuux la halaagay oo mu'miniinta keli laga reebay inay badbaadeen dadkiisii oo ahalkiisii ahay oo wiilkiisa uusan ku jirin iyo wman aamana ayadda marka waxaa laga fahmaa ilaahay markuu yidhi min kulin zawjayni ithnayni wa ahlaka yacni safiinadaas ahalkaada saar ilaa man sabaqa calayhi alqowla oo wiilkiisa aan ahayn mooye iyo waman aamana iyo ninka kaloo ku rumeeyey wixii ahalkaada oo adiga ku rumeeyey nuuxow iyo wixii kale oo umamtii kaleo adiga risaalaadaada rumeeyey doontaas saar baa layidhi marka cadfigaas wuxuu keenaa waman aamana la yiri muhaayara inay dad kale yihiin bay tusinaysaa ayib marka dadkaasna waxaa weyaan dadka noo imaan doono oo qowmu nuux ay ku magacaabi doonaan araadil inay yihiin dadkii oo nuux raacay waxay yidhahdeen dad hoos hoosoo nasab dhiman weeyaan sida noo imaan doonto marka nuux waxaan ognahay min ashraafi alqowm uu kamid ahay araadilka kudu ay leeyihiinna waa dadkii kale dabaqat dunya oo layska xaqiri jiray markay xaqa maqleen waa raaceen waxaa atbaacu rusul oo dhan waxaa weya dadka dicaafka ah waay marka aayadda waxay tusinaysaa in nuux ahalkiisiina uu badbaaday iyo wixii kale oo dadkii kale ahay oo asiga rumeeyey marka dad kaloo rumeeyey hadday badoonta ku jireen ayagana wax baa ka farcamaya say marka ay ku noqdeen nuux keligiis say ku noqdeen marka ishkaalkaas in laga jawaabo qoloba meel bay la aaday qole waxay yidhaahdeen dadka oo doonta ku jiray kulligood min awlaadi nuux bay ahaayeen ilmihiisi ilmaha waxay kala dhaleen keli ah walidaalika waman aamana wuxuu noqonaa min min min iطlaaqi اlcaam wa iraadat اlkhaas waman aamana marka la leeyahay ay min ahlihi le loo jeeda haddii saa la yidhaahdo waxaa toosnaanayso inuu nuux abulbashar uu yahay dadkii oo dhan wax u rumey diintii ma laha ilmihiisi iyo waxay dhaleen unbaa asiga diinta ka rumeey marka asigana waa soo qaaday doontou geliyey sidaasay ku badbaadeen dadka ka farxamayna marka caruurtiisa ay noqonayaan waa hal qowl wa qowlkaas laa ba'sa laakiin dad badan baa waxay leeyihiin ilaahay markuu yihi wa ahlaka ilaa man sabaqa calayhi lqowl waman aaman inay dad kale ka badbaadeen wamaa aamana macahu ilaa qaliil siyaaqaas wuxuu tusinayaa in dadka nuux rumeeyey haba yaraadaane laakiin caruurtiisa keliga inaysan ahayn ee dadka ahalkiisi iyo dad kale inay yihiin marka ishkaalka sidii u taagnaana waxaa looga jawaabayaa baa layidhi sax waaye doonta waxaa fuulay oo lasoo saaray nuux iyo caruurtiisi wixii rumeey iyo umamtii kale wixii rumeey laakiin markii doontii dhulkii ay timiday oo muddo badan lagu dhaqmay dadkii aan nuux aan ku abtirsanan waa iska halaagsameen lixikmatin yaclamuhaa tabaaraka wa tacaala ilaahay xikmo uu ka leeyahay dadkii kale wax ma ka farcimin way iska baabeen awalba waa yaraayeen waa baabeen marka waxaa wax ka farcamay nuux awlaadiisii oo saddexdii hore aan usoo sheegnay ay dadkii ka farcameen qowlkaasaa ugu dhow oona ugu raajaxsan anagoo qirsan waxa maanta kownka ku nool oo dhan nuuxay ku nasab sheeganayaan nuux hadday ku nasab sheegtaanna aadam ay usii dambaynayaan lianna aadam waxa weeyaan waa jadka oo nuux ahoo asiga waalid u ah weeyaan marka qowlkaasaa wanaagsan in sidaa la yidhaahdo nuux kamaa huwa abulbashar huwa ayda abulambiyaa walmursaliin siduu nuux u yahay basharka aabbo uu yahay iyou haddana rususha aabbo ugu noqday nuqdadan hadda waa iska macquul waxa weeyaan haddii aan ogaanay inuu nuux abulbashar uu yahay basharkii ka dambeeyey oo dhan rusul iyo ambiyaa ku dhex jireen marka dadkii hadduu aabbo u noqday wixii rusul oo ka dambeeyna aabbobuu u noqday taasna sharaf gaar ah waa sax waa nuqdada haddii aan irahdo nuux waa abulbashar thaani haddaan iraahdo inuu ambiyadii ka dambeysa aabbo u noqonayo waa badiihi wax layska wada yaqaano weeyaan laakiin waxaan gooni ugu sheegnay inuu nuux basharka aabba wada noqdo bacda aadam mansilowqa waxaa kasii sareyso inta rusul ah oo ka dambeysay inuu aabba u noqdo taas marka gooni in farta looga fiiqa bay u baahan tahay walidaalika ilaahi wuxuu uri wajacalnaa fii duriyatihima anubuwata walkitaab duriyatihimaa waa nuux iyo ibraahiim caruurtooda yaa waxaa la siiyey nabinimada iyo kitaabka oo ilaahay xaggiisa looga soo dejiyey marka in gooni loo ishaaro waa tahay marka intii asiga ka dambeyso bashar en asaa aabba u ah intii ka dambeyso oo rusul eena asiga aabba u ah saas weeyaan ayb walidaalika raazi wuxuu iri fabayana anahu tacaala sharafa nuuxan wa ibraahim birisaala nuux iyo ibraahim ilaahay ambiya buu ka dhigay ثuma jacala fii duriyatihima اnubuwata wاlkitaaba famaa jaءa bacdahmaa axadu bالnubuwa ila wakana min awlaadihima buuri nin nebinimo leeyeed ma jiro ilaa awlaadoodu yuu ka mid ahaa ayagaa dhaleen ayb nuux awalu rusuli ilaa ahli اlard waxaan ku jirnaa weliba miisaadkii nuux la siiyey waxa weeyaan rasuulkii ugu horeeyey oo markii dadkii ay ilaahay waxaan ahayn ay caabudeen loo soo diray buu ahay xadiid bukhaari iyo muslim ay wariyeen fii xadiidi shafaaca dadkii aan hore ahlulmowqif dheh markii dadka xisaabta loosoo lasoo kulmiyo oo meesha ay ku adkaato iyo ahlulmowqif la weydiinay waxaa leeyaha nuuxu anta awalu rusuli ilaa ahli lardi bay leeyihin dadkii markay yimaadeen mowqifkii arrinta ku adkaatay waxay leeyihiin dadkan rususha oo wan wanaagsan aan aan ka dalabna inay ilaahay noogu shafeecaan oo meeshaan nagala saaro oo xisaabteena noola dadejiyo marka dadkii markay ismunaaqasheeyaan oo yihaahdaan aanu aan iswaraysanno waxay arkayaan dadka ugu habboon inay yihiin aadam iyo nuux iyo ibraahim iyo muusa iyo ciisa iyo nabigeena maxamed waa dadka ululcasmi la yiraahdo markii laga reebo aadam marka ninka labaad u imaanaya nuux waa waxay leeyihin anta awalu rusuli ilaa ahli lard rusulka dadka lasoo diray ninka ugu horeeyay ardada adigaa tahay marka taas waxaa weeyaan ishkaal kalaa ka imaano waxaa laga fahmayaa inuu aadam inuusan rasuul ahayn in loo fahmaa dhici karto anta awalu rusuli haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa inuusan aadam rasuul ahayn taasna loolama jeedo waataan hore usoo sheegnay aadam waa nabiyun wa rasuulun bilcaqli waاnnasi waاlijmaac baan soo niri marka aadam rasuul buu ahay laakiin ilaa ahli اlardi waxaa lagala jeedaa markuu khilaafka dhacay kadib oy ummadii gaale iyo muslim u kala baxday ninkii ugu horeeyey oo lasoo diray siduu dadka towxiidka ugu cadeeya khilaafkaasna waxay isku khilaafeen xukumkeedana u sheego taas awaliyada taasaa lagala jeedaa marka awaliyadan oo nuux lagu sheegay muqayadatun bimaa bacda wuquuci اlikhtilaaf marka ma diideyso inuu inuu aadam nebi ahay diideyso lanno aadam markii lasoo diray wax iskhilaafsanay ma jirin ilaahay risaalo buu siiyey caruurtiisana markii u dhalay sidii asiga ugu ishaara bay ku dhaqmeen kulligoodbu walidalika qaala alcalaamatu bnu baas raxmat ullaahi calayh wa qowluhum yaa nuuxu anta awalu rasuulin arsalahu allahu ilaa ahli اlardi hadalkaas ahlulmowqifka ay yidhaahdeen yuxtaju bihi waxaa loo xujaysan karaa calaa ana nuux awal rusul wa ana aadam nabiyun mukalam faqad qaara waxaa weyaan uu sheikha ishaare wuxuu ri inuu inuu nuuxna rasuul ahay aadamna nebi uu ahay nebi iyo rasuul farqiga u dhexeeya meel baan kusoo sheegnay waxaa weeyaan qolo waxay leeyihin nebi waxaa la yidhaahdaa ninkii asiga rasaalo loo soo diray asiga inuu ku camal falo keli ah rasuulna ninkii ummad loo diraa la yihahdaa laakiin hadalkaas waa laga wanaagsan yahay waxaa la yidhaahdaa in la yidhaahdo nebi waxaa weeyaan risaalo ka horeysay oo tajdiidinaya rasuul kaloo ka horeeyay risaaladiisii oo baaba-day buu cusboonaysiinayaa dadkii oo sida dhabta ugu sheegaya rasuulna nin risaalo cusub la yimid waaye sidaas ay ku wanaagsan tahay ayb walow saxa anahu rasuulu falmacnaa anahu rasuulu ilaa duriyatihi bikhilaafi nuux fainahu ursila ilaa qowmihi sheekh ibnu baas wuxuu ri haddii ay dhacdo aadam inuu rasuul yahay waxay noqonay markaas inuu aadamna caruurtiisa rasuul u noqdo aadamna awalu rusul ila qowm loo diro qowm caruurtiisi ma ah dad kale oo aan nasabkiisi ahayna loo diray wa hum ahlu lardi dalika alwaqti amaa aadam fainahu ursila ilaa duriyatihi bishariicatin khaasa qabla wuquuci shirki buuri ayb ishkaalka labaad ina qowla ahli lmowqif fi shan nuux anta awalu rusuli ila ahli lard anta awalu rusuli ilaa ahli lardi ay yidhaahdeen waxay faa-iideynaysaa inuu nuux risaaladiisa ay caam u ahayd oo dadka wakhtigaas jiroo dhan uu rasuul u ahay taasna waxay ka hor imaanay nebiga qowlkiisa ou ri uctiitu khamsan lam yucطahuna axadu qabli wuxuu sheegay wa kaana اnabiyu yubcathu ilaa qowmi khaasatan wa bucithtu ila اnnaasi caamatan buu nebiga yidhi ambiyadii iga horeysay min aadam laga soo bilaabo ilaa nebi maxamed waqtigiisa laga soo gaaro waxay ahayd buuri nebiga kaana kullu nebiy yubcathu ilaa qowmihi khaasa qowmkiisa unbaa rasuul uu ahay wa bucithu ila nnaasi caamatan anigana dadkoo dhan a laysoo diray buuri marka haddaan ihahda rasuul waa nuux ilaa ahli lardi buu rasuul u yahay inuu rasuul yahay oo caam ahay ogeysiinaysaa nebi maxamed marka sifadii uu gooni u lahay oo in rasuul liljamiici naas u yahay qul yaa ayuha nnaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiican yay meesha ka bixinaysaa marka waxaa looga jawaabay nuux waxaa loo soo diray ilaa ahli lardi dhammaantood laakiin ardada waqtigaas waxa jooga qoomkiisa keliga ahayd marka risaalata nuux haddii si loo fiiriya caamna waa tahay si haddii loo fiiriya khaasna waa tahay mar caam waa u eg tahayoo waxa ardada joogoo dhana liiri rasuul baad u tahay haddana wixii ardada joogay markii la fiiri waa qoomkiisi le waa wax kale maba jirinba waxa loo diray waa qoomkiisi marka iyaga ahlul ardi a sina caam bay u tahay saasna khaasay u tahay marka isma diideyso in la yidhaahdo anta awalu rusuli ilaa ahli lardi in la yidhaahdo diidi maysa in qowmkiisa keli loo deri walidaalika waxaa noo imaan doona qad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi ayaa imaan doonta nebi kasta ilaa qowmihi aada arkaysaa nebi maxamed laakiin waxaa loo diri ila nnaasi kaafatan qul yaa ayuha nnaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica marka taas baa waxay keenaysaa baa layidhi ishkaaliyaday ka bixinaysaa oo yacni nin oo ummad loo soo wada diray oo nebi moxamed aan ahayn ma jiro marka nuux markii la leeyahay ummaddii oo dhan baa loo wada diray waxaa loola jeedaa keli a macnaha qoomkiisa ayaga ardada keligeed ka joogeen qaala ibnu xajar wuxuu iri saaxibu fatxi lbaari wayaxtamilu annahu lam yakun fi lardi cinda irsaali nuux ilaa qowmu nuux buuri waxaa dhici karta ardada markaas inuusan joogin waxaan reer nuux qoomkiisa aan ahayn fabicthatuhu khaasat likowniha ilaa qowmihi faqad wa hiya caamat fi suurati licadami wujuudi gayrihim mar haddiise loo fiiriyin qowmkiisa loo diray mar haddii loo fiiriya caam waa tahayoo ardad ahlul ard ayay keligood ba ahaayeen ayb qaala bnu baas wuxuu iri wa amaa nuux faqad ursila ilaa qowmihi nuux qowmkiisa loo diray saas caam ma ahayn wahum fi dalika alwaqti ahlu lardi jamiican wuu iri ardada dhan aygaaba keligood ka joogeen bacda wuquuci shirki fi lard wabidalika laa yabqa tacaarudun bayna kowni aadama rasuula insaxa alxadiidu wa bayna kowni nuux wa huwa awalu rasuulin ursila ilaa ahli lardi isma diidaysa buuri oo waxa weeyaan ahlulardidaas waxaa lagala jeedaa qowmu nuuxun baa lagala jeedaa ayb marka taa waxaad dareemaysaa marka nuux fadaaisha ou lahaa qeyb kamid a baan soo sheegnay inta kalena darsiga soo socdaan ka dhamaystaan ku dhamaystiri doonaa in shaa allahu tacala ay noogu horeyso nuux calayh salaam axadu uli lcasmi min arusuli wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin